iyadoo qeybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda federaalka wajahayaan duruufo badan ayay xukuumadda farmaajo ku qaylo dhaamisay in lacaga loo ururiyo ciidamadeeda arrintan ayaa imaanaysa iyadoo shisheeyaha qaybahooda kala duwan ay jarteen lacagihii ay siin jireen dowladda federaalka iyagoona ku tilmaamay inay tahay xukuumad musuq maasuq badan shisheeyaha ayaa sheegay in lacagaha ay ugu deeqi jireen dowladda federaalka aysan ka muuqan saaxaadka dagaalka iyo tayada ciidamada dowladda federaalka taa beddelkeedana ay madaxda dowladda lacagahaasi guryo uga dhisteen wadamo badan oo ku yaala caalamka sida turkiga qatar iyo dalal kale wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka ayaa horey u iclaamiyey in duruufo adagay soo wajahday xukuumadda farmaajo kadib markii laga jartay lacagihii ay shisheeyuhu siin jireen waxaan ila wadaagayaa markaa waxa weeye waxaa la bixiya waxa ugu weyni imika waxa weeyaan mushaharka dadka dowladda u shaqeeya hay-adaheeda kala duwan u shaqeeya mushaharkooda mushaharka muxuu haynaan baarlamaanada mushaharka wasaaradaha wasiirada running coskooda wasaaradaha waaweyn cuntada ciidanka oo afar ciidana afarta ciidan waxaasoo dhan marka la isku geeyo ayaa waxa iskugu imanaysa ilaa soddon milyan ayaa iskugu imanaysa annaguna soddon milyan ma soo ururin intaa in ka yar half of that ayaa runtii soo ururin inta kale ka bayahay meelo kale ka timaada kabkaasi markaa waa la naga jaray waxaa naga jaray waxaa la naga jaray august last year baa la naga jaray intaa intii ka dambeysay si allaan ku noolahay wejigaaga iyo sharaftaadu waxay tahay waxa weeyaan marka aad adigu iska bixiso kharashkaaga iska bixiso dowladda federaalka ayaa horey sheekh nuur baaruud gurxan ugu xil saartay inuu soo aruuriyo lacago lagu taageerayo ciidamadeeda hase yeeshee uu arrintaasi ku guuldareystay waxayna dad badan hadda isweydiinayaan cidda lacagaha ku khasaarin doonta ciidamada dowladda federaalka oo siyaabo kala duwan loogu leynayo gobollada dalka kaasoo u dambeeyey weerarkii ciidamada dowladda federaalka looga laayay askar badan oo ka dhacay deegaanka warciisa ee gobolka shabeellaha dhexe